marka waxaan rabnaa reer kilowaheri khayr alliance iyo reer banis oo dhan in nabadda aan ku dadaalno in la isdhexgal aan u baahannahay shalay waxaan joognay malkaamari meel yidhaahdo malkaamari laba shay waa ugu soo tagnay hal shay waa arrinta nabad maxaa yeelay malkaamari iskuulladii ay hadda isla aadaan madrasadii ay isla aadaan isbitaalka ay qaybsadaan noloshii becsharada ay qaybsadaan waa la isdhexgale nidaamkaasaan rabnaa inaan u dhaqan ilaahay haduu maydin wixii hadda ka dambayso saas maa yaa oo isla shaqayno soo maaha